mas-uuliyiin ka mid ah wasaaradda howlaha guud ee jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qaabilay madax ka socotay hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r kulankan ayaa looga hadlayay sidii barakacayaasha deegaanka luglow ay u heli lahaayeen sharciga dhulka lahaanshiyaha dhismaha waddo ay ku dhib qabaan xilli roobaadka iyo horumarinta adeegyada ay u baahan yihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska jubbaland cabaas xaaji cabdulaahi ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulankan
waxa aanu maanta la kulannay xafiiska saraakiil ka socoto hay-adda u n c r muhiimadda kulankaasi ama wadahadalkaasi oo ku saabsanaa sidii awalba loo kulmi jiray oo looga hadli jirayba horumarinta barakacyaasha luglow qodobada ugu muhiimsanaa oo marka aanu ka hadalnayna waxaa ka mid ahaa number kow sidii guryahaasi labolabada qol meesha ka dhisan deer loogu heli lahaa qodobka labaad oo muhiimka ah waxaa jirta waddo yar oo laamiga ka degta iyo u dhexaysaba guryaha ay degan yihiin barakacyaasha taasoo markuu roobka yimaadana dhiirii noqonayso sidii markaa qaaraan loogu samayn lahaa oo loo dhisi lahaa arinta laba saddexaad oo ahayd sidii suburloog loogu samayn lahaa dadka deegaankaasi degan ee hadda degan guryahaasi la dhisay oo runtii ka faa'iidaystay dadaalkii dowladda jubbaland ay samaysay midho dhalkoodiina ay maanta ku degan yihiin waxaan aada iyo aada ugu mahad celinaynaa runtii dadaaladaas sida ay u n c r mar walba ay noo garab taagan tahay sidii ummaddaasi ay ku noqon lahaayeen kuwo istooda isku taaga danahooda ku qabsada mustaqbalkoodana uu noqdo mid oo runtii la dhihi karo dad ayaga laftoodaba qayb ka qaadan kara horumarka dalkooda ama ay noqon karaanba xataa canshuur bixiyaal sidoo kale hay-addu waxaanu ka wada hadalnay sidii loo horumarin lahaa dhinaca infrastructure-ka ee marka aada fiiriso waddooyinka buundooyinka sidii markaasi loo horumarin lahaa ama kaalinkeeda ama qaybteeda ama contributionkeeda ay uga geysan lahayd kulankan ayaa door ka qaadanaya in dadka barakacayaasha ee ku nool deegaanka luglow ay helaan guryo iyaga ay leeyihiin kuwaasi oo ay baahi u qabeen